ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ka qaybgalay heshiis lagu mideynayo qaar ka mid a shirkadaha korontada bixiya ee magaalada muqdisho si shacabka ay u helaan koronto qiimo jabane ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dalka laga helo adeeg koronto oo ku filan dalka taasoo ay awoodi karaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in heshiiskan uu horseedayo fursad waaweyn oo wax ka bedeli kara korontada dalka taasoo fursad u siinayso ganacsatada soomaaliyeed runtii waan hambalyeynayaa maxaan ku dhahaa heshiiskan iyo saxiixan waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxaan u mahad celinayaa shirkadaha waa nooc step yani wanaagsan oo la qaaday iyo stage fiican aan soo gaarnay in inta lasoo negotiate gareeyo soomaali wada fadhiisato balaayiin lacaga isku darsato oo idhahadada waan isku waan isku daraynaa aad iyo aad bay u fiican tahay runtii way qurxin doontaa xarkahan faraha badan eed sheegaysana fofooshaxan ee meel walba yaallay inaga yarayn doontaa waxaan ognahay hadda un maydaan soo bilaabin bangiyada soo bilaabay telecommunicationka soo bilaabay isku tagga waa soo socday waa waa waa wa waa la wadaa heshiiska ayaa waxaa ka soo shaqeeyey wasaaradda tamarta iyo biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka cusub ee wasaaradda cabdulaahi bidaan warsame ayaa sheegay in heshiiskan uu ahmiyad weyn u leeyahay bulshada soomaaliyeed haddii kenyana ay qiimaheedu jaban yahay dhowr iyo toban senti yahay etoobiya oo inagu dhoweyna uu toddoba senti yahay marka ma geli karo arrintaas annagoo ka wada duulayna shirkadaha runtii aad bay u soo dhoweeyeen arrintaana waa nooga xoogaalsan yihiin waxaan aad ugu ammaanayaa saddexa shirkadooda maanta inoo fadhiya oo dadaal aad u badan ka soo galay oo wakhti adag ku soo shaqeeyey maanta wakhtigu waa fiican yahay in ay maanta iyaguna fahmeen haddaan iyagana la kabin oo aan loo helin dhaqaalaha ay hayaan dhaqaale ka xoog badan in aanay suuroobeyn in la helo koronto la isku halayn karo qiimaheeduna jaban yahay heshiiska lagu mideynayo qaar ka mid a shirkadaha korontada bixiya ee magaalada muqdisho ayaa soo dhabeeyey heshiiskan cusub shirkadaha bixiya adeega korontada ee ka shaqeeya magaalada muqdisho waxaana shirkad ahaan aan halkan ka caddaynaynaa inaan heshiiskan annaga iyo wasaaraddu aan ka soo wada shaqaynay heshiis maslaxadeeda ah maslaxadda dalka iyo dadka ah inuu yahay midowgii shirkadaha oo maanta ku heshiiyey inay midoobaan oo shirkadaha soomaalidu ay leedahay hantideeda ay laysku daro oo hal shirkad laga soo saaro si loo yareeyo damageka si loo yareeyo dhaqaalo burburka horumarna loo sameeyo oo qaabkan hadda reydka oo kale iyo dadkan korontada looga jebiyo iyo in la helo maalgelin ka baxsan mid aanu haynaba in aanu waanu ku faraxsannahaydhino
waa in kambaniyaashii isku biiraan qasadka la leeyahayna waa qasadka qaranku leeyahay oo ah maamul ahaan iyo infrastructure ahaan iyo si kastaba haatee shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa waxau u fududeyn doonaa heshiiskan inay helaan koronto qiimo jabane